howsudhac weyn ayaa ku yimid qiimaha la iibiyo bariiska loo yaqaano barowga ah ama bariis caddaha kaas oo kasoo go'a beeraha bariiska ee magaalada jowhar ee caasimada hirshabelle howsudhaca ku yimid qiimaha bariis caddaha ayaa waxaa sababay bariis badan oo kasoo go'ay beeraha gobolka shabeellaha dhexe kaas oo loo soo iibgeeyey suuqyada magaalada jowhar qaar ka mid a ganacsatada magaalada jowhar ayaa ka warbixiyey howsudhaca ku yimid qiimaha bariiska iyo sidoo kale waxa bariiska ka baxa biraha gobolka shabeellaha dhexe uga duwan yahay bariisyada kale ee laga keenay dalka dibaddiisa iyagoona codsaday in wasaaradda beeruhu ay ka taageerto waxyaabaha muhiimka ah ay u yihiin ee ka caawinaya in bariis badan ay beertaan dadka oo xoo maxaayli oo bariiska kale oo dalka imaanaayo aad ayuu aaroon yahay bariis caddaha dadka sokorta qaba aad uu anfacaa waa bariis oo dalka ka baxay oo aad u mac walaa mala khiyaas kale qofkii cuno waxa waaye bariis kale inuu cuni doono miil ahaa bariiska maanta samanaha aadaas u jaban yahay siba bishaan wax dhanaa iskala kulmi bishaan hadda wuxuu joogay lix boqol iyo lixdan lix boqol iyo konton oona la rawano iska aano bariiskan dalka siimbir horta uu fiican yahay markaan tacbanno oo anaga waxaan dareemaynaa barwaaqo marka anaga bariiskii oo tacbanan oo geli iyo waxaas aan tacbano wixii oo dhan waynuu qaalaayeen bariiskii calaa kii labaatan shan kun aa nala gadayaa marka sidaasaa jirto in bariiskii si oonul taageeri lahay falkeedii iyo waxeedii sax waaye wax soo saarka siimbir anaga waxaan ugu yar tabarta lacagta xaggeeda marka beeraha aan tacbanayno siimbir waxay rabaan sida haddaan galeyda camal xooggaana iskii falinaynaa laakiin ninkan daawo la'aan ma soci karo marka makiinta ay gasho kadibkeeda awalan afartan biri kadib waxaa ku bilaabanaa daawo daawadiina lacagan kaadliysa haddii bariiskii soo go'ana wixii o dhan deengelisna bariiskeeda soo go'ana wax kaa raba ma laha dhibkana haayaa taase baaqa oo jeedinaya waxaan jeclahay in ay nuu kordhiso daawadii iyo iyo wixiisii kuhel lahayn in nula kordhiyaa rabnaa bariiska xanaanintiisa